koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan
waryaadhaheen waryaadhaheen waar odaygiian oday cabdulle gadhoosa ahaa macaloosha xanuuntay jalow maanta iyo shalay jolomaan arage waraadheniyow salaadgadhuhu ninkii qosalka badan su qancan jiray toddobaadkan dhan lama arkin adi maanta kliya ka hadlaysaa waryaada waxa iga gataama meesha ii baneeya inaan maagaa roon inaan maag ka kaca inaan maagaa roon wareedhaha warna siiya waxna ka tanimayow war anaa kuu haayee iga dhegayso horta ugaaska gobolka hiiraan wuxuu yidhi laba shuruudoodaan ku xidhnay ra'iisul wasaaraha haminawsan labadaas shuruudood yeelinna eebaaga inaanaan isku aflaxayn uu leeyahay wuxuu kalou yidhi hiiraan lixdanka gobolay ahayd toddobadii kale waxay dhaleen toban gobolay dhaleen ama ayaga hanala ka dabageeyo ama hanaloo keeno u leeyahay waxay u dhacaysaa marka hiiraan waa laba gobolaan u garannay ma iminka iska soo xabaaratooseen qoomamkani boowe meesha waxaad ku hayseen baradhaq iyo daldalan madaxweynihii puntland cabdiweli gaas wuxuu tegey garaacan waxaana halkaasi lagu soo tusay konton meed ah iyo konton maxaabiis ah markaa puntland way isdifaacaysaa boowe walaalle waan ogahay galmudug inay isdifaacayso oo dagaal bay wax la geshay shabaab dagaal ku soo qaaday shacabkii iyo ciidankiina looma kala harin madaxweynihii galmudugna wuxuu yidhi walaalle waa isdifaacaynaa shacabkuna qoryaha qaateen ee waan ogahay walaalle galmudug inay isdifaacayso boowe intaa sidaa u hadlayso ma wada joogeyno waar madaxweynihii somalilan maanta wuxuu la kulmay safiirkii ingiriiskaee somalilan u magacaabay dee markaa annaga maanta dhiishayadu waaba iska gadhoodhisayba wax kaliya kuma garatida faysal calwar abana halkan uu cidhibta ku dhufto burca iyo xaggaasoo markaasuu biyihii iyo raashinkii iyo wax walba uusaa uu dhinac walba uga dhigay kol hadduu safiirkii ingiriisku uu la kulmay waaba aqoonsigayga waxbaba kama dhinna tarabuunkaabay noo saarantay inkastoon qoladan antaarkanahe soomaalida uu safiiru yahay taasaan ka xumahay
qoodhankaa warkiis naga daaya dowladda maraykanka siddeetan milyan oo lacag ah ayay soomaaliya ugu deeqday boowa maraykanka wuxuu arka u malaynayaa dhibaatooyinka dalkeena ka jira weliba puntland dhibaatada ka jirtaa wareedha waxaa ma kala ogide qaramada madoobey lacaga badan oo malaayiinay ayay dhiibeen oo lagu talagalay in wax looga qabto biyola'aanta iyo abaarta ka jirta koonfurta soomaaliya ee puntland anugula waalanaga tag kol haddii xaawalaydiibana ogaatay oo guntaydiiba ogaatay dib dambaysaanu geedkanba u iman maayo ilaahu ballaqaadkaas run ka dhig walaxbeena waa la sheegi jira arkina ma jiro ilaahu run ka dhig boowa madaxayga sii haddii ay puntland ku dhibayso naa madaxaaga haggo ee awlbaar madaxaaga haysane galmudug waa isdifaacaysaa adeer waaryaanaheen war meeshan inuu kala kaxeeyniyo xaawaladii noogu timid war orda quraan ka harsanniyo odayo qarmaanka baxwrordo galmudug iyo meesha war magaalada kaseexo kowdhan yaho